saxaafeedkaygu maanta wuxuu daaran yahay sidaad la socotaan saaka waxaa ka bilaabmay magaalada laascanood mudaaharaad mudaharaadkaasoo ay sababeen ciidamada booliska ugu magacaaban nimankaa jeegaanta ee meesha xooga ku haysta sida la sheegay ama wararku ay sheegayaan waxay la soo galeen magaalada baabuur buri saaran yahay iyo ciidan saaran dabeedna waxay jiireen baabuur baabuur bay isku dhaceen dabeedna inay baxstaan bay damceen caruurihii iyo haweenkii iyo dadkii meesha joogay ayaa dhagxiyey iyana xabad bay bilaabeen halkaa waxaa ku dhaacmay laba gabdhood iyagana nin baa laga dhaawacay hal gorina kaana waa laga furtay waxaana intaa sameeyey shacabkii meesha joogay ugu horrayntii wuu hambalyeynayna nimanka la dagaalamay dhallinyarada la dagaalamtay ee qorigana ka furtay midkana ka dhaawacay waana waxaanu ka tacsiinay labada gabdhood ee dhaawacmay allaha caafiyo waxaad la wada socotaan oo dee waxba ma qarsoone in labada gabdhood dabcan la soo qaado cisbitaalka garowe loo soo qaado inay diideen oo ishortaageen ilaa haddana ay ku haystaan cisbitaalka laascanood ayna leeyihiin annagaa qaadano hargeysa geenayna iyo burco taasina waxay tusaysaa inay laascanood isu bedeshay de maanta qudus baad moodaa inay tahay iyo iyo israa'iil oo kale dhaqan soomaaliyeedna maaha dhaqan baniaadmn bani aadamnona maaha waa wax laga xumaado weeye muddadayna meesha nimanku ku caanamaaleen oo ay dhibkaa iyo waxa ay ka wadeen mid waa hambalyeynayaa inay dadku dareenkooda muujiyaan shacabka reer laascanood oo koob iyo toban sano madax lagaga fadhiyey inay muujiyaan dareenkooda inaanay rabin nimankan ee xoog lagu haysto waa ku hambalyeynaya waliba haweenka iyo dhallinyarada mar hambalyeynaya waxaa moodaa raggii in doorkoodii maqan yahay saakunbuu bilaabmay baan filaya waxaan u sheegayaa jeegaanta heshiis waanu nahay waxaanu heshiis ku nahay heshiiska waanu ku nahay waay inaanu xabad kaga saaro laxsaanad xabad heshiisku waa tahay sheegayeen iyagu waxay lahayn wadahadal baa noo socdo heshiis baanu nahay inaan wada hadlo heshiiska noo socda waa xabad inaanu kaga saaro laxsaanad waana kaga saaraynaa insha allah waxaanu leenahay dadka halkaa jooga ha mooral jabina muujiya dareenkiinna waa dareenkiinu waa dareenka iyagu waa kiina wey waydla jiraa weeye haddii alla idmana dhowaan waa ka safayn doonaa haddii ilaha idmo gobolka sool oo dhan puntlandna way gaadhaysaa xuduudaheeda in badan baa lagu celceliyey macana ma samaynayso laakiin puntland waa ka go-an tahay inay laascanood iyo sool oo dhan meel kastaoo ka mida puntland ay gaadho xuduudaheeda waana gaadhi doonaa insha allah kuwa ragga ahee meesha fadhiya aad moodo caruurahooda iyo haweenkooda lagu dulaynayo ku dulqayanayana niicda qaadka iyo shubka bariiska iyo shubka sokorta iyo shubka saliidda qaadanaya iyo siddeetanka dollar waxaan leenahay waan wax garta ilaahay baa rasaqa bixiye dadkiina soo raaca oo carruurtiina iyo reerihiina wax ka celiya waa ognahay waxa ka jira meesha waana ogeyn waana ka dul waxaanu ku bashaareen inaanu dhowaan haddii ilaahay idmo annagoo dowladda puntland iyo shacabkeeda aanu ka dulqaadi doono shacabka iyagaa dhibaataysan waana waana la dareemanaa waxaya dhaawacoodii ayaa la diidaya in la soo qaado dhaawacoodii ayaa la bakti wareemayaa haweenkoodii baa suuqa lagu jiijiidayaa wax laga xumaada weeye dhaqan soomaaliyeedna maaha mid islaamna maaha iyadoo ay ramadaan tahay maalmihii ciddii nagu soo fool leeyihiin dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo dhagaxii tuuraya in dhashiika lagu jawaabo wax la qaadan kara maaha mana qaadan karto puntland waana idinka dulqaadi doonaa insha allah